الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كتاب الأدب أدبت كتاب كيديوي يعني هو كتاب لقو كينايو لقو شيغايو aayaadka iyo axaadiidta adabtayna tusaya aladab waxaa ahlulcilmiga qaarkood ay yidhaahdeen waxaa macnihiisu yahay isticmaalu maa yuxmadu qowla wa ficla in la isticmaalo oo lala yimaado maa yuxmad waxa fiican isticmaalu maa yuxmed in la isticmaalo waxa fiican ee la mahadinayo odhah ahaan iyo ficil ahaanba marka la eego diinteenoo dhammina dhammaanteed waa adab wanaagsan weeyi adabtuna waa mid lagama maarmaan ah waxaanu ku sheegay alcalaamatu bnu lqayim raximahu llah kitaabkiisa la yidhaahdo madaarij saalikiin markuu sharaxayo mansilada adabta aladabu inuu u qeybsamo saddex qaybood oo kala aladabu maca allah waladabu maca rasuulihi sala allahu alayhi wasalama wa sharcih waladabu maca alkhalq adabta ay tahay qofku inuu rabbigii kula dhaqmo la mucaamiloodo iyo adabta ay tahay qofku inuu rasuulka ilaahay soo diray oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu kula mucaamaloodo iyo sharciga uu usoo dhiibay iyo adabta la rabo qofku inuu kula mucaamaloodo makhluuqa kale dhammaan makhluuqa hadday tahay labada waalid iyo hadday tahay mucallimka iyo hadday tahay ardayga iyo hadday tahay saaxiibka iyo hadday tahay ka weyn iyo hadday tahay ka yar iyo hadday tahay ka duu suldaanka ah ee awoodda leh iyo hadday tahay ka aan awoodda lahayn mid weliba wuxuu leeyahay adab laa'iqu ah oo u qalanta ayuu leeyahay oo lagula dhaqmayo marka ikhwaani diinteenna dhammaanteed waa adab wanaagsan weeye ahlulcilmiguna inta badan kitaabu ladab iyo baabuladab iyo musanafaadkooda ayay ku soo arooriyeen oo sida imaamu lbukhaariba kitaabuladab baa ka mid ah kutubta uu ku soo arooriyey saxiixu lbukhaarigiisa ahlulcilmiga gaar qaarkood oo si gaar ah ciwaankaa wax uga qorayna way jiraan waxaaba ka mid ah alimaamu lbukhaari oo wuxuu leeyahay kitaabka caanka ah ee la yidhaahdo aladab lmufrad waana kitaab sida alxaafid ibnu xajar uu yihi raximah ullah aada iyo aada u faa'iido badan mualifku kolkaa kitaabkan inuu soo arooriyaa waa arrin lagama maarmaan ah waxyaabo badan oo ka mida adabta fiican ee qofka laga doonayana wuu inagu inagu xasuusin doonaa xishoodkuu ugu soo horraysiinaya baabu alxayaa'i wa fadlihi waalxahi cala takhalluqi bih wuxuu baabu yahay alxayaa ee alistixyaa xishoodka iyo fadliguu leeyahay iyo boorrinta la ysku boorriyo cala takhalluqi bihi in laga akhlaaq yeesho oo laga dhaqan dhigto xishoodka oo qofku naftiisa uu baro si kasta ha ugu adkaada nafta si kasta maaragtay kulfa ha uga timaada iyo mashaqo waa inuu qofku isbaro siday tusinayso siiqada atakhalluq waa tafacul oo waxii waa in laysku kalifo oo maaragtay qofkii uu kasbado macnihiisana dib buu ka keeni doonaa can ibni cumara radia allahu canhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي مرة وحصو مري على رجل إن كاسو من الأنصار أنصار كمد وهو حال إساقو يعظو كوانيني أخاه ولالك يعظو واننا يا أخاه ولالك في الحياة في صاب الحياة حشوت كدرت واننا أو معني وحوي حشوت كاكو عنانا أيه sida riwaayadda bukhaarigu ay sheegaysa uu leeyahay macnii inuu leeyahay oo kale wuu ku dhibay waad xishoonaysaa un maxaad la xishoonaysaa un markaa fi lxayaai fiidu halkan waa sababiya waqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalama dachu iska daa buu yidhi fa ina alxayaaa maxaa yeelay xishoodku macnii alistixiyaa xishoodku min aliimaan iimaanka ayuu ka mid yahay متفق عليه oo waa camal ka mid ah acmaalu lquluubka camal ka mid ah acmaalu lquluubka weeye acmaalu lquluub camalada qalbiga lagala yimaado ee fiicanina waa min aliimaan markaa xadiidku wuxuu daliil u yahay xayaaga qiimaha uu leeyahay iyo acmaasha fiican ee qalbiga ku sugan ee qalbiga lagala imanaya inay iimaanka ka mid tahay sida acmaasha jawaarixduba iimaanka ay uga mid tahay wacan cimraan bni xusayni radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam alxayaau xishoodku laa yaatii lama yimaado ilaa bikhayrin wanaag mooye wax kale ma keeno muttafaqun calayh waayo wuxuu qofkii ku dirayaa xishoodku inuu wixii xun markaa iska ilaaliyu ka xishoodo wixii wanaagsanna uu la yimaado aanu ku gaboodfalin sidaa awgeed baa khayrun uu u keenaya wa fii riwaayati limuslimin riwaayad muslimka u suganna waxaa ku soo arooray inuu rasuulku yihi alxayaau khayrun kulluh xishoodku waa khayr kulluhu dhammaantii waa khayr aw qaala ama wuxuu yidhi alxayaau xishoodku kulluhu khayrun dhammaantii waa khayr oo shakun min araawi ma kulludaa horeysay mise way dembaysay وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك إلهي وحيري الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة إيمانك ودور إيه تضباطا مثل دور لحدا شعبة قيبوض وأفضلها waxa ugu fadli badan oo ugu sarraysa shucabka iyo laamaha iimaanka qowlu laa ilaaha ila allah odhaahda laa ilaaha ila allah la idhaahdo ay laa macbuuda xaqun ila allah wa adnaahaa waxa ugu hoosaysa imaadat lada wixii dadka dhibaayey dhibtii oo laga suuliyo cani ariiqi wadada walxayaau xishoodkuna shucbatun waa laan min aliimaani iimaanka ka mida muttafaqu calayh xadiidkan horena waynu usoo maray qaala wuxuu hi albidcu bikasri lbaai wayajuusu fatxuhaa albidcu iyo albadcu labadaba waa la akri wa huwa min ahalaaثati ila alcasharati waa tira cadad mubhama weeye oon cayinayn waxaana loo isticmaalaa saddex laga bilaabo ilaa toban la gaadhaayo ayaa markaa dhowr loo isticmaalaa qaala washucbatu alqiطcatu wاlkhaslatu qiطcada ama gobolka iyo khasladda weeye shucbaduna walimaatatuna alizaalatu weeyi wاladaana maa yu'di waa waxa dadka dhibaayo ka xajarin waba sidii dhagax wa shawkin iyo qodax wa tiinin iyo dhoobo wa ramaadin iyo dambas waqadaran iyo waqadarin iyo qurun wax qurun ah ama wax uraya oo gudaafada ama wax nijaasaba ahaaday wanaxwi daalika iyo waxyaabaha la midkaa sida musbaarada iyo waxyaabaha kale dadka dhiba xadiidkani waa xadiid fawaa'id badan marka la joogo baabka iimaankana masaa'il badan ayaa uu daliil u yahay shaahidku halkan waxa weeye walxayaau shucbatun min aliimaan شعبka iimaanka ee faraha badan waa shucbo ka mid a xayaagu waana camal qalbi ah weeye xayaaga qiimihiisa ayaa halkaa maaragtay laga qaadanaya قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحوها شد حياء متكدرا حق حشوتك من العذراء قشانتد في خدرها قريق يدير أما مركا ميش يدير قارك أكسوغا فإذا رأى مركو أرك شيئا شيء يكرهه وكرهسنا ينعبيسنا يعرفناه waxaanu ka garan jiray fii wajhihi wejigiisaanu ka garan jiray muttafaqun calayh alcadraa waa haweenayda gashaantida a weeye eena rag weli isarag fii khidrihaana khidrigaa waxaa looga jeedaa meel yaroo gaarahoo guriga ka mid ahoo markaa gaar ay u geli jireen haweenka noocaas oo daahi iyo maaragtay loogu xidhi jiray ama maaragtay wax loogu asturi jiray oo adugu maaragtay iyaga u gaar ahaan jiray boolcaws waaya markaa waa buulkeeda ku jirtay had iyo jeer inanta yaree dee maaragtay xishoodka lagu barbaariyey ee aanay ragba isarag ee weli gashaantida halkaa iskaga jirtaa waxaa la yaqaanaa inay aada iyo aada u xishood badan tahay xishoodkeedu aada u badan yahay taasuu ka xishood badnaabaa xadiidku sheegaya weliba sharaxa wuxuu ku odhanayaa daliilulfaalixiinka ibnu callaanku muraadku waxa weeye inantaa yaree meeshaa gaarkaa iskaga jirtay ee gashaantida ahayd een dabadda u soo bixi jirin ee xishoodka lagu barbaariyey habeenka ugu horraysa ninkii marka nin la siiyo ee nin aanay isaqoonin loo soo geliyo ya nin aanay isaqoonin loo soo geliyo dee aada iyo aad bay uga xishoonaysaa ma garata oo xishoodkeedu markaa zaa'id buu noqonaya markaa siday taasi u xishoonaysa si ka daran baa rasuulku u xishoon jiray calayhi salaatu wasalaam marka laakiin uu maaragtay shay necbaysto wejigiisaanu ka garan jiray waxaa inaanu maaragtay ogolayn ama aanu maaragtay jeclaysanayn dabeetana saasaanu kaga tegi jiray intaa dambe faidaa ra'aa laga bilaabo muslimkaa warinaya bukhaariga riwaayadiisu inta hore ku jirta ku joogta min alcadraa'i fii qadriha sidaasaa markaa xishoodka rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam aada iyo aada ugu badna waayo khuluq kasta iyo dhaqan kastoo wanaagsan heerka ugu sarraysuu ka taagnaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh qaala alculamaau culimmadu waxay yidhaahdeen xaqiiqatu lxayaai xayaaga xaqiiqadiisu waxa weeye iyo taariifkiisu khuluqun wa akhlaaq yabcadu qofka ku dhaqaajinaya oo ku xambaaraya calaa tarki lqabiixi wixii xumaa inuu iskaga tago oo wayamnacu una diidaayo min ataqasiiri inuu ku gaboodfalo fii xaqi dilxaqi cidda xaqale xaqeeda markaa sidaasay culimmadu ku sheegeen xishoodka maxmuudka ah ee sharciga lagu ammaanay waa akhlaaqdaa qofka ku dhaqaajinaysa ee ku diraysa wixii xun inuu iska daayo wixii xun baa laga xishoodaa wixii wanaagsan ee xaqa iyo barashada cilmiga iyo khayrka iyo wixii la mida lagama alamru bilmacruufi wanahyu cani lmunkar iyo lagama xishoodo wayamnacu min ataqsiiri fii xaqi di lxaqi sidaasoo kale xishoodku wuxuu diidayaa ciddii xaq leh xaqeeda in maaragtay laga gaabiyo oo gaboodfo lagu sameeyo warawaynaa waxaanu ka warinay can abilqaasimi abilqaasim ninkii la odhan jiray aljunaydi ahaa والجunayd بن محamed raximah الlah culimadii markaa tasawufkuu ka mid ahaa ee hore qaala inuu yidhi alxayaaءu xishoodku ru'yaة اlaalaaءi waa in la arka markaa nicmooyinka ay anicamu ay annicami baa looga jeedaa aalaadana wadkuruu alaalahi qur-aanka waata ku soo aroorta nicmooyinka ilaahay waa inuu qofku arko iyo sida rabbi ugu nicmeeyo intuu nicmo siiye oo uu fiirsado waru'yatu taqasiiri iyo gaboodfalkiisa daacada ilaahay iyo shukrigii iyo sidii wanaagsanayd uu ku gaboodfalayna inuu eego fayatawalladu waxaa ka dhalanaya baynahumaa labadaa eegmo xaalatun xaala tusamaa lagu magacaabo xayaaan xishood lagu magacaabo ayuu markaa yidhi wallaahu aclam marka xishoodka ikhwaani maxmuudkaahi kaa la sifeeyey weeye laakiin xishoodka wixii wanaagsanaa qofku uu ka xishoodo ee uu la iman kari waayo ama dadka wanaagga u sheegi kari waayo ama xumaanta markaa uu ka reebi kari waayo ee qofka markaa heerkaa gaadhsiisaa iyadu dee xishood loo baahan yahay maaha waa iska khajilaad bay noqonaysaa iyo daciifnimo qofka ku sugan dacfulmuwaajaha qofkii waxaan uba ka odhan karaynba waxaan walaal iska daa ilaahay ka cabso waxaan waa qalade dee markaa kaasi xishoodkii loo baahnaa ma aha baabu xifdi siri wuxuu kana baabu yahay sirta in maaragtay la ilaaliyo la dhowro sirtana waxaa looga jeedaa ay maa yusaru wayukfaa min alumuur waxa la siraystee la qariya arrimaha ka mid a qofkuna sirtiisa iyo wuxuu u arkay inuu faafiyaa inaani dhibaysa ama munaasib aanay u ahayn dee isagaaba qarsada waxaa loo jeedaa dadka kale sirtooda dadka kale sirtooda in maaragtay waxa weeyaan la xifdiyo la ilaaliyo waxay ka mid tahay adabta fiican adabtii fiicnayd baynu gallay soo ma aragtid waa laba lambar laba xishoodkii baa koowaha xifdu siri baa laba ah ee markaa qofka waxaan inuu siriyey sead ku garanaysaa waxaad ku garan kartaa inuu dee kugula ballamo oo ku idhaahdo waxaas waa ha iga faafinin ama cid kale ha usii sheegin ama afkeennu waa isku ammaan soo ma aragtid ama maaragtay waa inaga uun haynagu koobnaato iyo wixii la mid ah adigu inaanad inaanay ku dhaafin inuu kugula ballamo sir bay markaa noqonaysa waxaa kalooad ku garan kartaa waxaani qofkan inuu maaragtay sir yahay qariinatulxaalkana waad ka garan kartaa oo tusaale ahaan hoos buu kugu sheegay dad badan baa haydano aduu hoos kugu sheegay wixii markaa inuu siriya baad iska garanaysaa soo maha ilan wuu idiin wada sheegi laha haddaanay sir ahayn ama markii uu kuu sheegayo hareeruhuu eegaayey maaragtay hareeruhuu eegayo u xuslaa balda cid kale inaydin maqlaysi in kale iska fiiri ama waa wax caada ahaan la ysaga garanayo isagoo kale inuu yahay arrin sirahoo dee markaa waxa weeye la qarinaayo calaa kulli xaal wixii sir ahee caynkaasah waa in la dhowro adabta fiican baanay ka mid tahay sharcigu ina faray qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yihi waa awfuu oofiya bilcahdi ballanka oofiya ina alcahda ballanku kaana wuxuu ahaaday mas-uulan mid la isweydiinayu ahaado ballanka oofiya marka aayaddu way macno ballaadhantahe shaahidku hadda waxa weeye hadduu qofku ku idhaahdo sirtaa i ilaaliyo ha iga faafinin intuu wax kuu sheego ya dee waa ballan weeye ay isku og tihiin markaa ballankaa waa inaad oofiso وعn أbي سعيidi الkdري رضي الله عnه qal wuxuu hi qala rasuul الlah rasuulka ilaahay wuxuu yihi slى الlaه عaليهi وasلم إna min أشhر النaasi dadka kuwa ugu shar badan waxaa ka mida cinda اllahi ilaahay agtiisa manزilaة xagga derajada yowma اlqiyaamati maalinka qiyaame aلrajula ninka yufdii manii gaadhaaye i ilى اlmarأaةi haweenayda gaadhaaye wa tufdii ilayhi iyaduna markaa ay soo gaadhayso uma dabadeetana yanshuru sirahaa sirteeda faafinaya rawaahu muslim markaa yufdidaasi waa min alifdaai bay ahlulcilmigu leeyihin ifdaaguna waa in maaragtay jidhkii istaabto haddana waxa weeye waa kinaayatu can aljimaac yacnii labada ruux ee waxa weeyaan isu tegayaa looga jeedaa dabeetana mid waliba ka kale sirtiisii uu faafinayo iyo waxyaabihii mid walba ka kale kala kulmay iyo wixii ay kala muteen iyo wixii la mid ahaa istimtaacoodii waxyaabihii ku saabsanaa marka wuxuu keensanayaa lafdigaa xadiidku in arrinkaasi uu yahay kabiiratun min alkabaa'ir markaa xadiidkan laakiin sanadkiisa dacfi baa ku sugan bay ahlulcilmigu leeyihin muslimba ha wariyey oo muslim axaadiid dhowrahoo lagu qabsaday baa jirta sanadkiisa waxaa ku jira cumar ibnu xamza alcumari nin la odhan jira oo duriyadda cumar ibnu khadaab ka mid ahaa yah ninkaasina waa daciif cid ku mutaabica ku mutaabacaysa ama maaragtay ku raacdayna lama sheegin waaya ase ahaatee macnaha xadiidku uu sheegayaa wuu sugan yahayoo labada lamaane wixii dhexdooda xasilay waa sirce dadka inay u sheegaan oy markaa u sharsharaxaan mid u bannaan ma aha edabdaraan ay noqonayso qaala wuxuu yidhi waan abdmaan an cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma waxaa cabdilaahi laga wariyey ana cumara radia allahu canhu xiina ta'ayamat markay nin beeshay ee ninkeedii uu ka dhintay bintuhu xabsatu inantiisii xabsi xabsa binti cumar min lmuminiin qaala wuxuu yidhi cumar laqiitu waxaan la kulmay cuhmaana bna cafaana radia allahu canhu cuhmaan baan la kulmay cuhmaankiina cafaan wacaradtu calayhi waxaan u bandhigay xabsata xabse ayaan u bandhigay taana waxaa laga qaadanayaa ninku inanta uu weliga u yahay ama walaashii ha noqoto ama inantiisa ha noqoto eh qof wanaagsan ama nin wanaagsan oo saalixa inuu u bandhigi karo oo odhan karo inantaasaan kuu hayaay oon ka mas-uulahay ee aan ku siiyo ama ma ku siiyaaba ma garata waayo arrintaa waxa weeye waxaa ku jirta faa'iido weyn faqultu waxaan ku idhi in shi'ta haddaad rabtaan kaxtuka waan kuu guurin doonaa xafsata binta cumar xafsoo ina cumaroo inantaydiiyo baan kuu guurin cuhmaano qaala wuxuu ihi saanduru fii amri arrinkayga waan eegi doonaa waan isku noqon waa halkaynu ka nidhaa macni waan ka fiirsan doonaa falabittu waxaan nagaaday layaaliya habeenna uma laqiyanii dabadeetana wuu ila kulmay cuhmaan oo faqaala wuxuu igu yihi qad badaa lii waxa ii muuqatay alaa atazawaja yowmi haadaa wakhtigayga kan ah inaanan guursan maanta uma jeede wuxuu ujeedaa macni wakhtigan aynu joogno inaanan guursan ayaa ii muuqatay ma garata waaya falaqiitu waxaan haddana la kulmay abaabakrin baan la kulmay radia allahu canhu o faqultu waxaan ku uhi in shi'ta haddaad doontaan kaxtuka xabsata binta cumara fasamata abu bakrin abu bakr baa aamusay radia allahu canhu falam yarjic ilaya shay-an waxba iguma soo celin uu iska aamusay un markaan arrintii u sheegan inantii u bandhigay waan guursan iyo waan aqbala iyo maan aqbalin midna ma odhan wa kuntu waxaan ahaa calayhi korkiisa awjada min minii mid uga cadho badan calaa cuhmaana cuhmaan wuxuu u jeedaa sidaan cuhmaan ugu cadhooday si ka badan baan ugu cadhooday abubakr si ka badan ayaan ugu cadhooday oo dee maaragtay cuhmaan waabuu ii cudur daartaye waabuu ila hadlaye juuqba imu odhan waxa weeye abubakr falabitha layaaliya mise falabittu layaaliya labitu somaha bita falabittu waxaa nagaaday layaaliyo habeeno uma dabadeetana khaabahaa waxa usoo geed fadhiistoo soo doonay annabiyu nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa soo doonay haadaasoo u noqonaysa xabs fa ankaxtuhaa iyaahu waan u guuriy waan hee u guuriy falaqiyanii waxaa ila kulmay abu bakrin baa ila kulmay oo faqaala wuxuu idhi lacallaka waxaa lagaa yaabaa wajadta calaya inaad ii cadhootay xiina caradta calaya xabsata xabsa markaad iisoo bandhigtay oo falam arjic ilayka shay-an waxba aanan kugu soo celin inaad ii cadhootay baa laga yaabaa ilan waa nin weyn oo uu iska garanayaa xaaladda eh markan dambuu doonaya arrintii dee iska caddaatay inuu maaragtay waxa weeyaan cudurdaarkiisii u sheego oo uu laab xaadho faqultu waxaan ku idhi nacam haa waan kuu cadhooday sidaasay ahaayeenoo dad isjecel oo wanaagsanoo waxbana qalbiga isku qarin bay ahaayeenoo haddii maaragtay midkood waa wax yaro maaragtay ay xurgufitimaadana way islaab xaadhan jireenoo sidaasaa maaragtay sidan oo dhag halkaasay ku dhammaan jirta faqultu nacam qaala wuxuu ihi fa innahu lam yamnacnii iima diidin shanigu wuxuu yahay lam yamnacnii inaanu ii diidin an arjica ilayka inaan maaragtay kugu soo celiyo fii maa caradta calaya waxaad ii soo bandhigtay ilaa anii kuntu calimtu inaan ahaaday mid ogaa mooyaane ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama dakarahaa inuu soo hadal qaaday xabsa uu soo hadal qaaday macni maaragtay inuu dee doonaayo oo uu guursado saasaan ogaaday inuu rasuulku soo hadal qaaday falama kun manaan ahaanin liufshiya mid ka faafinaaya mid faafiyana maan ahaanin sira rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay sirtiisa walow tarakaha nabiyu nabigu hadduu iska dayn lahaana sal allahu alay wasalam laqabiltuhaa waan aqbali lahaa saa waan guursan laha rawahu lbukhaariy bukhaari baa wariyey markaa rasuulkaoo hadal hayaan maqlay oo maaragtay sidaasaan uga gaabsaday waayahay oo aan isaga aamusay u fiirsa markaa sirtii rasuulka alayhi salaatu wasalaam buu ka qarinaya xataa cumar xataa cumar kuma odhan waxa weeye waa rasuulkaaba doonaya bal hadda u kaadi sooma aragtid oo iska aamuso oo u gaabsada markii dabadeetana arrintii ay iska caddaatay ee intaha alamru arrinku dee waadix noqday markaasu waxa weeyaan u sheegaya marka waxaa laga qaadanaya halkan oo kale warka tusaale ahaan mar siri haddii qofkii waxa weeyaan saaxiibkii ama qofkii saaxibu siriga uu isagii muujiyo ama wixii dee la qarinayay marka hore sirta ahaa uu dee iskaba muuqdo sida guur oo kale u ahaayo dabeetana dee waabu dhacayba oo xafladdii waaba la qabtay oo waa layse siiyiba ya waxba markaa xaaladdaa sheegisteedu in aanu dhib lahayn oo haddii laakiin wax darari aanu ugu sugnayn ciddii maaragtay sirtan laga faafinayay qaala wuxuu yihi tacayamat ay saarat bilaa zawjin waxay noqotay mid aan nin lahayn oo maaragtay bilaa zawja wa kaana zawjuhaa ninkeeduna wuxuu ahaa xafsa tuwufiya radia allahu canhu mid la oobsaday buu ahaa uu dhintay ninkeedana waxaa la odhan jiray khunays ibnu xudaafa asahmi khunays ibnu xudaafa asahmi baa la odhan jiray radia allahu canhu wajatna iqadibta weeye waad ii cadhootay wa can caaishaa radia allahu canha qaalat waxay tihi kunna waxay ahaayeen aswaaju nabiyi xaasaskii nebigu sala allahu alayhi wasalama cindahu agtiisay ahaadeen waa markii ajashiisu ay soo dhowaatay faaqbalat waxaa timi faaimatu faaimaa timi radia allahu canha ee waaynantiisiiyo tamshi xaala ay soconayso maa tukhطiu may seegahayn mishyatuhaa qaab socodkeedu min mishyati rasuuli laahi salى اllahu alayhi wasalama qaab socodkii rasuulka shay-an shayna may ku seegahayn macnii sidii rasuulkaoo kale u tallaabsanaysa weeyo tallaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam bay lahayd ila inantiisii bay ahayd soo maha qofkana weladkiisu had iyo jeer waa u sansaaneegi markaa sansaankii iyo hay-addii iyo qaabkii rasuulku u tallaabsan jiray sidii bay shabahayso u eegeyd bay tidhi oo may seejinahay falamaa ra'aahaa markuu rasuulku arkay calayhi salaau wasalaam inantiisii faaidma raxaba biha wuu soo dhaweeyey wuu soo hee dhoweeyey wa qaala waxaanuu ihi marxaban soo dhowow bibnati inantaydii ay soo dhowow soo dhowow horeynu ciraabteeda usoo mar uma dabadeetana ajlasahaa wuxuu fadhiisiiyey can yamiinihi midigtiisa aw can shimaalihi ama bidixdiisa uma saaraha dabadeeta wuu la siraysto hoos buu wuxugu sheegay fabakat way oyday bukaaan shadiidan oohin daran bay oyday falamaa ra'aa markuu arkay jazaca falamaa ra'aa markuu arkay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam jazacahaa argagaxeedii markuu arkay yani inay argagaxday oo arrintaa ay qaadi kari weyday iyo jazaceedii markuu arkay saarahaa hoos buu wuxuugu sheegay athaaniyata markii labaad fadaxikad kolkaasay qososhay waay marka jazaceeda waxaa looga jeedaa yani waxa weeyaan arintii uu u sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam bay qaadi kari weyday siday fasiri doonto arrin adag buu u sheegay waqultu laha waxaan ku ihi faaima haddaan ahay caaisha khasaki wuxuu kugu qaag yeelay rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalama min bayni nisaa'ihi dumarkiisii dhexdooda bisiraari siraysi buu kugu khaas yeelay uma dabadeetana anti adigu tabkiina waad ooyeysaa bal rasuulku dumarkiisii oo dhan oo la fadhiya intuu kaala faqay buu adiga gaar wax kugu sheegay oo darajadaas iyo fadliga intaa leeg baad agtiisa ku leedahay haddana waad ooyeysaa ya فلما قام مركو استاغ رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم سألتها وان ويدي وحن قول ما قال لك يا رسول الله رسولك إلهي محوك قولي صلى الله عليه وسلم فقلت وحن إليه قالت وحيت لعاية فاطمة ما كنت منها لأفشيمت كفى فنيس على رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم سره سرتيس كفى في الماء بس marka arrinkan inuu sir yahay halkeebay ka fahantay Faatima ka fahantay rasuulku kaleeyhi salaatu wasalaam iyagoo dumarkii dumarkiisina maqlaya kor ugu mu sheegay hoos buu ugu sheegay iyada Soomaa dumarkii kalena uu ka qari marka de sir buu noqonaya sir ayuu sidaa ku noqda فلما توفي مركي لو افسدي رسول الله رسولك الهي صلى الله عليه وسلم رسولك دنتي قلت وحن لي عزمت عليك وحن كوغو دارتي بما لي عليك من الحق وحا كركاغا اهاداي او حق بما لي عليك من الحق وحا كركاغا ايغو سغان faadumoy oo min alxaqi xaq ah ayaan kuugu dhaartay lamaa xadatinii waa inaad waxa weeye ii sheegto maa qaala laka rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam lamaa xadatinii waa inaad ii sheegto wixii rasuulka ilaahay ku yidhi sala allahu alayhi wasalam marka cazamtu calayki bimaa lii calayki min alxaq taasay noqonaysa وحقي كل هذا هنا ومحي دواء أم المؤمنين المؤمنين هو يدود ويا أمهات المؤمنين المؤمنين تورن حق بي كل ما قرأت وأنا حاسك أبيه تصاصو كلا وهل كان وحوي حق بي كقل هذا يدي وحوي النوع والد نماء واي مرقا وحي تري وهاي نادي الشاكتو إلا بإلا وحي رسولكم مالك كل السرعيست وقالت وحي تري أما لا نهضم يا فنعم waan kuu sheegayaa imaka waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu kula siraystay dee ficil uu samayn doonayo wax kalaba mu ahayna ajashiisu inay soo dhowaatay ayay ahayd oo markii hore uu sheegay ajashii rasuulkuna waabay timi oo way dhacday oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhintay amaa xiina saaranii fi lmarati luulaa markuu ila siraysta miya markii hore fa akhbaranii wuxuu iga warramay ana jibriila jibriil calayhi salaam kaana yucaariduhu lqur'aana qur-aanka inuu rasuulka u bandhigi jiray oo ay subcin jireen fii kulli sanatin sanad walba maratan mar aw maratayn ama laba jeer waa mara un sida xagga soo socota ka caddaan doonta iyo wa anahu jibriil caaradahu laana hadda inuu u bandhigay maratayni laba jeer mucaaradadaasina waa mudaarasadii oo macnaheedu waxa weeyaan bay ahlulcilmigu leeyihiin midkoodba mar buu akhriyayy oo mudaarasadu waa mufaacalo oo waa xaasila min aljaanibeyn labada dhinacba way ka imanaysaayoo marna jibriil baa akhriyayay calayhi salaam oo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu dhegaysanayey marna rasuulka akhriyaya calayhi salaatu wasalaam malakuljibriilna uu dhegaysanayey waxyaabaha had iyo jeer xifdigu ku sugma ee dadka xufaadda ahi ay u baahan yihiinna waxaa ka mid ah qur-aanka inay kala dhegaystaan oo waxa weeyaan maaraka midba mar akhriyo oo ay iska dhegaystaan oo waxyaabaha xifdigu ku sugma weeye marka waagii hore sanadkii marbaa maaragtay sidaa aanu samayn jirro mudaarasayn jirray laakiin hadda laba laba jeer ayaanu waxa weeye ii bandhigay buuri وإني أنغ لا أرى أملين ما يال أجل أجش إلا قد اقترب إني سو دواتي موياني geeridaydii baa maaragtay ina haysa fattaqi illaaha ilaahay ka boqo wasbirii sabir waa usii tacsiyeynaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay ka boqo sabir haddii maaragtay aan baxo fainahu maxaa yeelay nicmo salafu ana laki ceelaliyo cid kaasii horayso kuu ceelaliya anaa u wanaagsanaada waxay tidhi fabakaytu waan ooyey bukaai aladii ra'ayti oohintii aad arkaysaan ooye markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam maaragtay uu u sheegay ajashiisa inay taagan tahay iyo geeridiisa inay soo dhowaatay falamaa ra'aa markuu arkay jazacii argagaxaygii markuu arkay saaranii wuu ila siraysto hoos buu igu wuxuu igu sheegaa haaniyata markii labaad wa qaala wuxuu uhi yaa faatimatu faadumay amaa tardayna miyaanad raalli ka ahayn an takuunii inaad noqoto sayidata nisaa'i lmu'miniin dumarka mu'miniinta sayidadoodii inaad noqoto miyaanad raalli ka ahayn aw sayidata nisaa'i haadihi lumma ama dumarka ummaddan sayidadooda inaad noqoto ta u mudan miyaanad raalli ka ahayn bushaaradaasuu ii sheego fadaxiktu waan qoslay daxiki aladii ra'ayti qosolkaygii aada arkaysay baan qoslay muttafaqun calayh wa haadaa lafdu muslim kana lafdigii imaamu muslim wey waay xadiidkana fawaa'idka faraa badan ee uu xambaarsan yahay waxaa ka mid ah sirta in la ilaaliyo baleegada siday u ilaalinaysa sirta rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii dambena waxay u sheegtay lianna arrinkii rasuulku u sheegay ee ku saabsanaa inuu dhiman doono geeridiisii bay iska soo dhowaatay waabay dhacday dee waa xasishayba waqad maata calayhi salaau wasalaam qaala wacan haabitin waa haabit albunaani oo ardaygii anas anasna uu jeclaa can anasin anas wuxuu ka wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi ataa calaya rasuulu llah rasuulka ilaahay baa i soo maray sala allahu alayhi wasalama wa ana alcabu anoo la ciyaaraya maca alkhilmaani inamo yaryar anoo laiskala ciyaarayo isoo maray salama calaynaa wuuna salaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka yaryarna rasuulku waa salaami jira sida baabkeeda ay noogu iman doonta fabacaanii ilaa xaajatin rasuulku wuxuu ii diray dan dan buu ii diray oo waxaa soo qaba uu yidhi faabطa'tu waxaan ka habsaamay calaa ummii hooyaday baan ka habsaamay falamaa ji'tu markii aanu imi qaalat waxay igu tihi maa xabasaka maxaa ku xanibay faqultu waxaan ku uhi bacaanii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay baa ii diray lixaajatin ay liajli xaajatin baahi darteed qaalat waxay tihi maa xaajatuhu maxay ahayd dantuu kuu diray qultu waxaan ku uhi inahaa sirun sir weeye sir waa sir arrintaas waa wax qarsoon marka bal hadda inankaa yaree iska caruurta iskala ciyaaraya marka aadka u yaraa bal hadda fahamkiisu halkuu gaadhsiisan yahay iyo caqligiisu iyo edabtiisu eegata ya qaalat waxay tidhi umu sulaymna iyadoo inankeedii yaraa kusii dhiirigelinaysa wanaagga laa tukhbiranna ha uga waramin bisiri rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama sirta rasuulka ilaahi axadan qofnaba ha uga warramin qaala anasun anas wuxuu ihi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay low xadatu bihi axada haddaan axad u sheegi lahaa sirtaa maalintaa rasuulku ii diray calayhi salaau wasalaam la xadatuka bihi adiga ayaan kuu sheegi lahaa yaa haabitu haabitow haddaan cid u sheegi lahaa cid uga sheegi maaye adaan haabitow kuu sheegi lahaa buuri oo haabitna waa ardagiisi oo ragga cilmiga ka xambaarayoo wuu jeclaa oo haabitun duwaybatun uxibuhaa buu odhan jiray baa la anas radia allahu canhu waardaa rawaahu muslim warawa lbukhaariyu bacdahu mukhtasaran bukhaarina barhkii buu wariyey isagoo maaragta mukhtasar ah marka waxaa lagu xambaarayaa arrintani anasuu ilaa markii dambe rasuulku dhintay calayhi salaatu wasalaam qarinaayey inay tahay arrin maaragtay aan mudnayn in la muujiyo marnaba in la muujiyo aan mudnayn wixii saasoo kale ana dee sirana lama muujinayo waxay markaa ahlulcilmigu yidhaahdaan haddii qofka sirtaa in la muujiyo ay dhibaata ka soo gaadhayso intuu adduunyada jooga ama bacda mamaatihi geeridiisa dabadi marnaba la muujin maayo hadduu nool yahay iyo hadduu dhintay toona waa ko haddii laakiin waxa weeye manqabo iyo sharaf iyo karaamo ay u tahay waxba dhibaata kuma jirta intuu dhintay dabadeed in la muujiyo waayo arrin waxa weeye manqabo iyo sharaf u ah weeye ee haddii laakiin waxa qofku uu kula siraystay ama sir ahaan aada waxa weeye uga ogaatayba ay dhibaata ku sugan tahay oo tusaale ahaan uu qarsanayo arin muxaram ah oo aan banaanayn dee in la qariyaa markaa ma banaano oo la idhaahdo waa sirame lama sheegaayo tu ku idha tusaale ahaan ninka hebel la yidhaha baan doonayaa inaan dilo cidna haw sheegi ya waxa weeyaan markaa ma qarinaysid oo odhan maysid waa sira dee sirtaan hor hormarinaya waa inaad sheegto si arrintaa waxa weeyaan maaragtay loo joojiyo haduu kuhaa waxaasaan xadayaa ama waxaasaan dhacayaa ee hay- cidna hay sheegi dee waa in la sheego weeye si maaragtay dembigaa looga badbaado calaa kulli xaal wixii muxaram ah in la qariyo oo qofkii maaragtay samaynayey ama doonayey la qariyaa waa mid muxarama weeye haddaba waxyaabahaasi sirtaahi imaka waxay ka mid tahay ama aadaabta noocaasi waxyaabaha imaka aada ikhlaalka loogu sameeyey ee aan dadki ee looga aaba yeelin ayay ka mid tahay qaala wuxuu uhi baabu lwafaa'i bilcahdi wainjaazi lwacdi waa aadabtii saddexaad oo waxay ku saabsan tahay ballamaha qofku uu gelaayo inuu oofiyo wixii yaboohah ee cid uu u yabooha ama uu cid u ballan qaadana inuu fuliyo uu maaragtay ka soo baxo arrinka noocaasina waa mid waajib ah qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi waawfuu oofiya bilcahdi ballanka oofiya ina alcahda kaana mas-uula wa qaala tacaala waawfuu bicahdi illaahi idaa caahadtum ballanka ilaahay oofiya marka aad ballantaan bicahdillaahi waxaa soo gelayaba ahlulcilmigu idhaahdeen bicahdillaahi cahdigaa ilaahay loo tiiriyey waxyaabaha ilaahay jala wacalaa uu ina saaray oo dhan ee waajibaad ee kala duwan kadalika waxaa soo gelaya ee cuhuudda iyo ballamaha aadamuhu dhexdooda ay gelayaan ama dawlada ha galaan ama maaragtay waxa weeye dad gaari ha galaan way soo gelaysa waawfuu bicahdi illaahi idaa caahadtum وqاaل تaعaaلى yا أyuha الذiina آmaنوu أwفوu oofiya bاlcuquudi waxyaabaha markaa cuquudda oofiya ee ku ballantaan وqaala taعaalى waxaa kaloo rabi yihi ya أyuha الذiina aamanوu duulka iimaanka lahw lima taquluuna maxaa u odhanaysaan ma laa tafcaluuna waxaydaan samaynahay kabura waxa weynaaday maqtan calaahan cinda اllahi ilaah agtiisa u weynaaday an taquluu inaad tidhaahdaan ma laa tafcaluuna waxaydaan samaynahay macnaha aayaddu waxa weeye waa caam caam weeye waxaa soo gelaya oo cadhadaa ilaahay keensanaya dembina ah dadkii inaad maaragtay la ballanto adigoo aan rabin inaad ballantaa oofisood ka soo baxdo kadalika inaad wuxu ballan qaado adigoo aan doonahayn inaad he fuliso oo dee maaragtay meermeerinayo oo haddii laba kuu roon yahay si kale u socdo o ujeeda qaala وعan abi hurayraةa radي الlahu عanهu ana rasuula الlahi salى الlahu عalayhi waslama qaala wuxuu yihi aayaة اlmunaafiqi munaafiqa calaamadiisu ثalaaثun saddex wey إidaa xadaثa markuu waramayo kadaba been buu sheegaa waidaa wacada marka uu yabohan akhlafa wuu ka baxa waa buriya waida أtumina hadii la aaminana khaana wuu khiyaameeya mutafaq عalayhi zaada mslim fii riwaayaة lmslim riwaayad muslim u sugani waxa uu ku kordhiyey wain saama wasallaa wazacama annahu muslimun haba soomo haba tukado ha sheegtay inuu qof muslima yahaye khasladaha noocaasa hadduu ku sifaysan yahay waxyaabii markaa nifaaqa ahaa camaliga ah ayuu wax kaga tilmaamaya وعan cabdاللahi بn cmr بn الcاaص radي الlahu canهuma ana rasuula الlahi salى الlahu عalayhi waslama qaala wuxuu rasuulka ilaahay yihi arbacun afar arimood ay arbacu khisaalin man kuna fiihi axadkay dhexdiisa ku xasilaanay ahaadaan kaana wuxuu noqdaa munaafiqan khaalisan munaafiq barax tiran waman kaanat qofka laga hela fiihi dhexdiisa khaslat minhuna arin arrimaha afartaa ka midna kaanat fiihi waxaa dhexdiisa ahaata khaslatu min anifaaqi khaslad munaafiqnimada ka mida xataa yadacaha ilaa uu ka tegaayo ida tumina khaana waidaa xadaa kadaba waidaa caahada marka uu ballamana hadara uu buriya wa idaa khaasama marka uu doodana fajara wuu ku xumaa sameeya marka uu leexiyaa xaqdaro iyo jawr buu ku doodaa muttafaqun calayhi marka khasladihii xadiidkaa hore sheegaya xadiidkana qaar buu ku daray ismana diidayso oo waxa weeye cadadku sidiisaba xasrin ma faa'iideeyo marka arrimaha xadiidka hore sheegiyo kuwan xadiidka dambe uu ku darayba waa min calaamaati almunaafiqiin calaamaadka munaafiqiinta ayay ka mid yihiin nifaaqan halkan loo jeedaana waa nifaaqu lcamali nifaaqa camaliga weeye waayo nifaaqa camali iyo ictiqaadi u qaybsama oo nifaaqa ictiqaadiga waynu soo maray waa idhaaru lislaami wa ibtaaru lkufri qofku waa inuu islaamnimona muujisto gaalnimona qarsanayo nifaaqa camaliga ahina waana nifaaqa akbarka ka yidhahdaan ahlucilmigu kaa hore nifaaqa camaliga ahina waa qofku inuu maaragtay waxyaabihii munaafiqiinta lagu sheegay qaar ka mida uu ku sifaysan yahay sida inuu been sheega iyo inuu ballan burinta yaqaano iyo wixii lamida wey waaya sidaa awgeed baa qofku arrimahan haddii uu ku sifoobo tusaale ahaan uu ku kuba wada sifoobo wuxuu noqonayaa munaafiq khaalis ah oo nifaaqii camaliga ahaa dee waxa weeye khaalis ku ah ku barax tiran buu noqonaya dee ma gaaloobayo oo la odhan maayo waa mid gaaloobay oo ku gaaloobay arrintan ma garat nifaaqan camaliga ahina waa kay salafku naftooda uga baqan jireen oo aahaarta waxaa ku aragteen saxaabadu markaa in badan oo ka mid a naftooda waxay uga baqan jireen markaa nifaaq sida ibnu rajab iyo ahlulcilmi kaleba ay baraarujiyeen nifaaqii salafku naftooda uga baqan jira waa nifaaqan camaligaa weeyi nifaaqan camaliga ah ayuu ahaa masaladaa ku saabsan cahdiga waxay ahlulcilmigu yidhaha hadduu qofku tusaale ahaan ballan galo isagoo doonaya inuu fuliyo dabadeetana maanicu yimaado ka hor joogsanayo waxa weeyaan inuu wixii fuliyo tusaale ahaan maanicu yimaado markaa dee damiga iyo dhaleecaynta soo hoosgeli maayo qof macduura buu noqonaya waxaa se soo hoosgelaya ka dadka la ballama iyadoo niyadiisa ay ku jirto ama marka horeba ujeeda inaanu he fulinin dadkana imaka taasi aada iyo aad bay ugu badanta waynu sarki buu ku leeyahy ma garata waynu soo wada hadli buu ku leeyahy in la soo wada hadlana uma jeedo moogta in la sarkana uma jeedo inuu iskaa dhaafiyuu doonaya ma garata waynu soo wada xidhiidhi oo waxyaabaha imaka waxa weeye dadka la ysku dhaafiyo weeye marka in qofka loo caddeeyo si aana dee adigina dembi u gelin ayaa fiican وعن جابر رضي الله عنه قال وحر قال لي النبي نبي وحي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين مالك بحرين هدي ويمادو أعطيتك وحن كوسين دون هكذا صدا يو هكذا صدا يو هكذا صدا صدا يا صدا يا صاصا كوسين دونه ومعناها هكذوين كان وحويان بأهل العلم يقول هذين wuxuu macnihii rasuulku u ishaaray calayhi asalaatu wasalaam sidii mid uu xantoobinayo kale waan kuu xantoobin doonaayoo kale ma garanaysa ayuu u ishaaray falam yeji maba imanin maalulbaxrayn xoolihii baxrayn laga keenaayey xataa qubida nabiyu ilaa nabiga la qabtay calayhi asalaatu wasalaam macnii la oobsaday falamaa jaaa markuu yimi maalulbaxrayni xoolihii baxrayn markii uu yimi amara abu bakrin abubakr wuxuu amray radia allahu canhu ee nin dhawaaqo oo fanaadaa wuxuu ku dhawaaqay man kaana lahu cinda rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama cidatun qofkii rasuulka ilaahay agtiisa ballani ay u taallay ee rasuulku uu kula ballamay inuu wax uga dhiibi doono xoolaha aw daynun ama dayn lahaa falyatinaa hanoo yimaado faataytuhu waanu imi haddaan jaabir ahay waqultu waxaanan idhi ina nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama qaala lii wuxuu igu yidhi kada wakada caynkaa iyo caynkaasu yidhi faxahaa lii wuu ii xantoobiyey abu bakar xahyatan xantoobuu ii xantoobiyey facadadtuhaa waan tiriyey buu yidhi faidaa hiya khamsu miatin waaba iyadoo shan boqol oo markaa dirhama ama diinaar waa iyadoo shan boqol ah xantoobadii uu markaya xantoobiyi baa shan boqol noqotay faqaala lii waxaa wadana igu yidhi khud qaado milayha labanlaabkeedna qaado laba kaloo iyada leegna qaado sidaasaa markaa ay kun iyo shan boqol ku noqotay buu yidhi muttafaqu calayh xadiidku markaa muxuu daliil u yahay rasuulkeenu calayhi salaau wasalaam cuhuudda wuu oofin jiro sideedu uga soo bixi jiray ciddii maaragtay uu u yabooha ama uu waxu ballan qaadana inuu fuliyo oo uu uga dhabeeyo ayuu jeclaan jiray markaa rasuulku markii uu dhintay calayhi salaatu wasalaam dabadii amiiru lmu'miniin oo khaliifatu rasuulilaahi ahaa abubakar sidiiqu hadi lumma ayaa qabtay hogaanka wixii markaa rasuulku uu cid u yaboohay ayuu sideedii u fulinaya kaana inuu rasuulku joogo kale calayhi salaatu wasalaam soo ma aragtid iyo wixii dayn lalahaa iyo wixiibu ariiqeediibuu marinaya ya soo rasuulku ma odhan sidaa iyo sidaa iyo sidaas saddex jeer soo mu ishaarin saasaan kuugu xantoobin intuu ii xantoobiyey buu ihi labalaabkeedna ku darso soo ma aragtid itibaacooduna wuxuu ahaa macnii mid aada iyo aada u layaab badan buu ahaa weli abubakar ayaa dheefta ugu sarraysa arrinkaasi waxa weeye ka qaatay wuxuu isku dayi jiray raadkii rasuulka calayhi salaatu wasalam inaanu xaggaana uga baydhno xaggaana uga baydhno raadkaasuunbuu raacay baab mri bmuxaafadai calaa ma ctaadahu min alkhayr wuxuu baab u yahay farista laysfaray bilmuxaafadati qofku inuu ilaaliyo xifdiyo calaa ma ctaadahu min alkhayr wixii uu ka caado dhigtay oo khayra kitaabu ladab baynu ku jiraa soo maaha waa adabtii afraad adabta islaamiga ah ee lagaaga baahanya maxaa ka mid ah wixii khayreed ka caado dhigatay dersi aada xaadirta ha noqoto kitaab wanaagsan oo markaa cilmi oo daalacata ha noqoto salaadaad tukata ha noqoto soon ha noqdo adkaaraad la timaada ha noqdo khayraad dhegaysata ha noqdo wixii khayre aad waxa weeye ka caado dhigatay inuu waxa weeye qofku ilaaliyo baabulamri bilmuxaafadati calaa ma ctaadahu wuxuu qofku ka caado dhigtay oo min alkhayri khayr waa inuu ilaaliyo waay xataa hadduu mararka qaar dhaafa isku daya inuu waxa weeye ka daba tago uu la yimaado qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi ina allaha ilaahay laa yuqayiru doorin maayo maa biqowmin qoom waxaa ku sugan xataa yuqayiruu ilaa ay ka dooriyaan maa bianfusihim nafahooda waxaa ku sugan markaa qofku haddii uu khayrkii la imanayo wanaaggii uu ku sifaysan yahay oo uu dadaalayo xaaladdaa wanaagsan ee uu ku sugan yahay ilaahay jalla wacalaa ka doorin maayo ilaa isagu naftiisa waxaa ku sugan uu dooriyo oo khayrkii iyo wanaagii iyo daacadnimadii iyo wixii fiicnaa uu iskaga dhaqaajiyo wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi walaa takuunuu ha noqonin kalatii ti oo kale naqadat furfurtay ghaslahaa xadhigeedii min bacdi quwatin adkayn dabadi ankaathan inta marka hore soohday tidhicday haddana dib u furfuraysa markaa camalkiinii aa soo dhisteen ee la timaadeen ee kusoo dadaasheen dib ha u maaragtay waxa weeye burinina dib ha uga bixina walankaauna jamcu nigin weeye wahuwa alghaslu manquudu waa xadhigga la furfuray orhanoo dhow aayadda waynu usoo maray wa qaala tacaala walaa yakuunuu oo aanay noqon kaladiina kuwii oo kale uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablu hore oo fataala calayhim ulamadu wakhtigu ku dheeraado oo faqasad quluubuhum quluubtoodu ay ingegtay horana waynu usoo maray wa qaala tacaala famaa racawhaa may ilaalin ruhbaaniyaddii iyagu ay maaragtay isa saareen may ilaalin xaqa ricaayatiha ilaalinteedii dhabta ahayd ma ilaalin da marka horeba ilaahay kuma waajibin iyaga isa saaray haddana sideedii uma ilaalin وعn cabdاللaahi بn cmr بn cاaص radي الlaه عanهuma qaala wuxuu uhi qaala lii rasuulu الlahi slى الlaه عalayه وasلم ya cabd الlahi laa tkun miثla fulani kaana yaqumu الleyla fataraka قiyaama الleyli cabdilaahi o hebel oo kala ha noqon abeenkii buu istaagi jiro salaatuleysha u kici jiray qiyaamo leylkii buu ka tegey mutafaqu calayhi markaa ninkaa khayrku samayn jira uu ka caadada dhigtay jaray ha la mid noqon laa xawla walaa quwata ila billah horena waynu usoo marray xadiidka baabu istixbaabi iibi اlkalaami wa طalaaqati اlwajhi cinda اliqaa'i wuxuu baabu yahay jeclaysaga la jeclaysta ee sharcigu suneeyey iibi اlkalaami hadalka wanaagsan iyo wa طalaaqati اlwajhi wejiga furfuran cinda اliqaa'i marka la kulmay dadka walaalaha ee muslimiinta lala kulmo wejiga in loo furfuro hadal wanaagsanna lagula hadlo waa adabta waxa weeyaan shanaad ma garata dadka marka lala kulmo in la salaamo oo inoo soo socota hadal wanaagsan lagula hadlo weji furfuran oo markaa ka farxinaya lagula kulmo qaala allahu tacaala alla wuxu uhi wakfidu raarici janaaxaka garabkaaga lilmuminiina dadka muminiinta ah horaynu in badan usoo maray wa qaala tacaala walow kunta haddaad ahaan lahayd fadan mid adag oo qaliida lqalbi fadan haddaad ahaan lahayd mid adadag oo qaliida alqalbi qalbi qallafsan lanfadu min xawlika hareerhaaga way ka yaaci lahay waxaa ka horaysa fa bimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan qaliida alqalbi lanfaduu min xawlik waa sifaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalam in naxariis badan oo debecsan bu hadaad adadkaan lahayd ood qallafsanaan lahayd hareerahaaga way ka yaaci lahayd وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله رسولك إلهي وحوري صلى الله عليه وسلم اتقوا النار نار تيسغا دغو كغا غاشان تا ولو بشق تمرة حبة مرك بركيد بها النقض ومن لم يجد قفك آن هلين فابي كلمة طيبة كلمة وناكسنة كغاشان متفق عليه دور جيره هرين حديث كصمر وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري والكلمة الطيبة كلمة وناكسنة صدقة وصدقة متفق عليه وهو بعض حديث تقدم بطوله حديث لا لبت جيره هرين وصهر مري أي كم ده جملة داسي والكلمة طيبة الصدقة كلمة وناكسنة وصدقات وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحيو يري لا تحقرنها قرصا من المعروف وناق حقيس شيئا شيئا بها كحقر ولو أن تلقى أو أن نقضينا تكلا كل أنت أخاك ولالك بوجه طلق وجه مركا فرن أو وناقسا بها نقضينا تكلا كل أنت إيه وناق وحبا ماركتها كي رايسا وها قرصا رواه مسلم مسلم باوريي taasina marka adabta wanaagsan bay ka mid tahay ee la doonayo qofku had iyo jeer inuu dadka muslimiinta iyo walaalihii kula dhaqmo oo uu ilaaliyo walaalayaal waxaan yar baraarujinayaa baabka ama kitaabka adabta aada iyo aada buu muhiim u yahay adab kasta oo axaadiid iyo aayaad sheekhuu soo aroorinayo kitaabka uu ku keenayo waa inuu qofku hoosta ka xariiqdo inuu maaragtay naftiisa ku dabaqo oo uu ku camal falana waa inuu isku dayo ilaahay khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo ku camalfalkiisana ilaahay haynoo fududayo subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka waatuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online